Ardaydan waa ka aflaxadii Akademiyadda Royal Muslim oo ka taala degmada Guricela iyo Lanqoowada iyo Qalan Bedelasha iyo waliba ku qayb galaya maamulka degmada iyo qaybo shil duwan ee bulshada magaalada ardaydu ma muddo sanade walka baradayeen ayaa bandhigeen heerarka aqoontiyo sida la hambar baariya gudoomiyaha degmada Guricela Faarax Cabdi Macalin oo munaasabada hadalaha ku jeediyay mahadnaqay waalidiinta iyo maamulka macadka usoona tilmaamay in muhiimiyadda in owlaada tarbiyinta iyo cilmisho korlanqaada siiyo anfacan dalka iyo dadshaba annaga waalidiinta oo sahminay way kaga horreynay meel fiican aan soo aragnay ardada meeshaan la keeno taasaan raba horta inaan fariintaas aan saaxiibaday u dhexmarsiiyo bulshada reer gurceel waxaan kaloo rabaa fursadda inaan uga faa'iidaysto markii ustaad cumar uu hadlayay wuxuu yidhi iskuulkii waa waa idiin dhiibnay waa kaas waa hubaa reer gurceel ardada horta caawa arda badanaa joogta sanadka dambena intaan in ka badan ayaan rajaynaynaa horta inay munaasabadda noocaana markay dhacayso aan aan goobjoog u hadoonaa insha allahu tacaala waxyaabaha runtii aad ii farxad geliyay waxaa ka mid a nidaamka oo hadda injineerku ka sheekeynayay inaad si maalinle ah ula socotid caruurtaada xaaladooda waxbarasho abaa naloo furay marka mar walba cunugaagii haddii uu wax qalday hadduu maxay aheeto wax wanaajiyey waxaad ula socotaa si dhibli ah marka taas waxay runtii na gelinaysaa dhiiranaan ah in mar walba waana muhim cunugaaga inaad inta meel iska geysid uga hartid waxaa ka muhiimsan inaad la socotid saacad saacad iyo maalin maalin aniga inta badan waa booqdaa iskuulka waa tagaa ilmaha waa fiiriyaa marka runtii nidaamka uu iskuulku ku socdo iyo habka ay ardada wax u baraan waa hab aan dhihi karno waa ku qanacsannahay waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iidaysto adduunyada horumarta dadka horta annaga soomaali haddaana waxbaa naga hadlaysan waad ogtihiin dalkeenna wax badanaa ka hallaabay waxaan aaminsanahay waxaa lagu hagaajin karaa dalkan inaan ubaxa yaryarka ay carruurta inaan soo dhisno aqoontooda in la jeclaysiiyo dalkooda oo jeclaysiga iyo wanaagga uu leeyahay dalka hadday annaga dadkeenna dad waaweyn ah waxaan ku kornay xumaanta baan ku dhex dhalanay ku dhex kornay waa la qabsanay kuwa naga waaweynna kuwii xumaanta sameeyay u badan yihiinba levelka ustaad shariif iyo ragga leh waa waa levelkii waxaleeyey u badan yihiin marka waxaan u baahannahay tiimkii waxaleeyey iyo tiimkii waxa halaysan la qabsaday jiil aan ahayn aan u baahanna in la sameeyo dunida hormartana saasay u fakaraan markaad aragti dalalka hormaray sida wax macnaha horta dee dowlad ama shaksi ama mas-uul wax ma qaban karo waxa wax iskale oo wax qaban karaah waa dadka marka waxaan u baahannahay fariintaasna aan rajaynayna iskuullada kalena gaari doonto in ardada la baro wadaniyadda iyo daljaceylka iyo in dalkan wax ka halaysan yihiin qofkii hagaaji lahayna waa asigaya intaasaan rabnaa horta macallimiinta iyo runtii sharafay noo tahay mar kaleaan u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta